subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa subax axada bisha febraayo waa sagaal sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggana internetka ee v o a somaali com afrikada bari saacadda waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona cabdixafiid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada ad dhegaystaan idaacadda subaxnimo aan idinku haynana waxaa ka mida magaalada adisababa oo uu ka furmay shirkii madaxda afrika maxaa sanadkan laga filan karaa haddii afrika hesho fursad qalabka ee dibliska qaaradda afrika oo hesho marino wanaagsan hadda eerboortka labada etoobiya dhisaysaa ee marino tareeno wanaagsan dekado wanaagsan in afrika mataqaanaa iyada loo soo raro marketinka badan oo ah ee afrika u guurto warshado waa suurtagal waxaa kale oon idiin haynaa ood maqli doontaan
si dhinaca kalumaana gudbin walow aanu habka hadda ciidanka gobolka loo keenay saddexdan degmo kow iyo toban sano ka hor shabaab laga xoreeyey saddexda degmo oo bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ugu ammaanka fiican bay ahaayeen calanka soomaaliyeed ka taagan yahay ciidan soomaaliyeed ka howlgalo qodobada kale ee aanu dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mida magaalada burco oo laga hirgeliyey koox kubadda cagta ah oo gabdhaha u gaar ah sidee ayay soomaalida gobolka minnesota uga faa'iidaysan doonaan dhaqaalaha gobolkaasi oo kobcaya waraysi ayaannu idinka haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
tirada dhimashada dalka shiinaha xanuunka coronaviruska ayaa waxa uu gaaray siddeed boqol koob iyo toban qof oo xalay goor dambe oo sabtidii ah la sheegay inay dhinteen waxaana tiradaasi ee fajac horle ku noqotay cudurkaasi dilaacay oo la sheegay in uu gaarayay maalmihii ugu dambeysay mid sii fidayey waxaa la sheegay in siddeetan iyo sagaal qof oo dadkaasi ka mid ah ay dhinteen sabtidii shalay sida guddiga caafimaadkaee qaran ee dalkaasi shiinaha ay sheegeen waxaa jiradan uu ku dhacay hargabka amaba dheefmareen ku dhaca waa sambabada neefsashada ibni aadanka ee la sheegay inuu saameyn ku yeeshay sideed kun iyo boqol qof oo degan gobolka hong kong iyada oo tiro ku dhowdhow toddoba boqol toddobaatan iyo afarna ay isla gobolkaasi ku dhinteen saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa v o da u sheegtay inay yaraynayaan gargaarka ay geeyaan goobaha ay yeman maamulaan maleeshiyaadka xoutiyiinta ee iiraan taageerto iyada oo ka cawda inay kooxdaasi culays ku hayaan howlaha gargaarka isduwaha gargaarka qaramada midoobay ee yeman lise grande ayaa sheegtay inaanay gargaar meel uun geyn ee ay marka hore sameeyaan qiimeyn ay ku eegayaan meelaha xaaladaha adag ee ay ka jiraan kadibna ay ilaaleeyaan sida ay howluhu u socdaan shan sannadood oo dagaalo ka socdeen dalka yeman ayaa si xun waxay u saameeyeen dadka iyada oo boqolaal kun oo qof ay ku dhinteen halka afar milyan iyo saddex boqol oo kun oo qofna ay ku barakaceen sida ay qaramada midoobay sheegtay boqolkiiba siddeetan dadka yeman ayaa u baahan gargaar mana jiro dal caalamka ku yaalla oo dhammaantii shacabku uu u baahan yahay in la taageero subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaanna waa washington degmada beled xaawe ee gobolka gadasha qaaqa ayaa shalay ka dhacday oo ku dhintay hal askari laba kalena ay ku dhaawacmeen markii ay isku dhacyo dhex mareen ciidamada dowladda ee halkaasi la geeyey iyo ciidamadii jubbaland ee hore u joogay waxaa sidoo kale magaalada oo ay dhinacyada ku kala fogeyn isku haysta laga dareemayaa cabsi iyo baraka xoogan haddaba waxaa dhinacyada ku sugan ee khilaafka uu ka dhexeeyo ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo la arkayay isaga iyo wasiirka amniga jubbaland ee dowladda federaalk soomaaliya ay doondoonayso oo wada socda sahre cabdi axmed ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada beled xaawo kula xidhiidhay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan ugu horeyna waxa ay weydiisay halka uu isagu iminka magaalada kaga sugan yahay sababtan aniga khamiis baan nimid waxaan joognaa beled xaawo oo shalay iyo maantaba aanu kula shiraynay ciidamo iyo bulshada qeyba ka mid a waa gartay marka ciidamada aad halkaasi kula shiraysaan ma kuwa jubbaland ba mase kuwa dowladda federaalka ee lalahaa maalmahan waa lagu soo daabulaya gobolka runtii marka hore qolo kuwa jubbaland daraawiista jubbaland baan ku horumarnay wareer jahawareer baa jiray ciidamada dhexdooda marka bal kuwaas inaan marka hore waajibaadkooda iyo iyo dib u habayntooda aan samayno kadibna aan u gudubno ciidamada kale ee gobolka lagu soo daabulay bal ayagana ujeedada loo keenay iyo waajibaadka ay leeyihiin inay mas-uuliyiintooda la wadaagnaan ramisi loo helo ciidan isfahansan hal cadowna leh hal dowladna ay leedahay waa gartay kadib maxaa idinkaga soo dhex baxay runtii dhinaca kale umaana gudbin walow aanu habka hadda ciidanka gobolka loo keenay saddexdan degmo kow iyo toban sano ka hore shabaab laga xoreeyey saddexda degmo oo bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ugu ammaanka fiican bay ahaayeen calanka soomaaliyeed ka taagan yahay ciidan soomaaliyeed ka howlgalo marka maana garan sababta ciidan inta xamar looga soo qaaday garoomada looga soo dejiyey loo keenay talana lagalama wadaagin shaki baan ka qabnaa ujeedada loo keenay inay qas amnina samayso hay-adihii dawliga ahaana ay burburiso laakiin si kastaba ha ahaatee mar hadday wiilal soomaaliyeed oo ciidan soomaaliyeed yihiin inaana cadow u arag oo intaan is aragna aanu nidhaahdo soo dhawaada cadowgiina ceelcaddu saldhig u ah gobolkan inta la qaban kara waa la qabtay haddii ammaanka gobolkaad ka qayb qaadanaysaanna kuwa dalaawiista jubbaland iyo mas-uuliyiinta reer jubbaland iyo adinkoo iskaashanayo aan u howlgalno inaan cadowgii kale deegaanada kale oo ku sugnaa aan ka howlgalno inaan nidhaahdaan noo qorshaysan laakiin kuwa jubbaland oo waayadan dambe ayagana qas iyo la geliyey jahawareer baan dib u habeynayno labadan maalmood kuma mashquulsanayn wat nasiib daro maanta shil baa dhacay aada iyo aad baan ugu xunnahay waa ugu tacsiyeynaynaa inta ku dhimatay inta dhaawacantayna nalaha caafiyo shilkaana dhinacan waxaan isku dayn in la xakameeyo ciddi aan la hadli karnana aan la hadalno waa la xakameeyey walow xaaladii ay weli taagan tahay oo shacabkiina ay qaxayaan wat ciidamadiina ay isfahansanayn ciidanka hadda dhinaca xamar laga keenayna aan la garanaynin cidduu hoos tagay iyo mas-uuliyadda cidda lagala xiriirayo marka mushkiladahaas way jiraan isku aada dhici iyo aad baan noogu xunnahay isku dhici ugu dambeeya hadda ee, shalay dhacay marka een, qof inuu ku dhinta labana ku dhaawacmeen ayaana soo gaartay ma sidaasa mase weli wax kalaa jiro Eh, may runtii dhaawaca intaana waa laga badinayaa dhimashadana waa laga badinayaa laakiin waa wax aan ka wada xunnahay waa hal ciidan oo soomaaliya leedahay oo hal cadow lahaa ujeedada ay iskugu dhaceen iyo farsamo xumadaasna waxaan ku eedeynaynaa mas-uuliyiinta xamar ka soo abaabushay wat oo gobolkan iyo deegaankan nabadda ahaa qaska iyo ka burburis waxaa la yaab kale waxaa weeyaan hay-adihii dawliga ahaa waa la burburiyey degmooyinkii baa la burburiyey hay-adihii samafalka dalka ka baxayo kartoon daawo dadka annaga ma siin karno ammaankaan ka shaqaynaynay si dadka ay caalamka u caawiyaan wat marka mushkiladaas oo dhan iyo cunaqabateyn xagga diyaaradaha wax badan baa jiro waa tahay marka waa nasiib daro waana laga wada hadli doona xalun bay yeelan doontaa waxaa jirtay ee, mudane madaxweyne ku-xigeen in ee, dowladda federaalka ee soomaaliya ciidamo ay keento gobolka sidoo kaleetana adinka aad abaabul wadaan ood ciidamo geeseen een, degmada haddaba aad ileeda waa kaala hadlaya beled xaawo ee, doola way ka jirtay maalmahan oo dhan marka een, inaad dadkii dhibaateysnaa adinkana dhib kale aad ugu dartaan oo ciidamo la iska hor keeno oo dhinacyo ay isku hor fadhiyaan gobolka dadkiina ay qaxaan soo dhibaato aad u weyn maahan oo ciddii dabcan geysatana ay mas-uuliyaddeeda qaadi doonto berri hay dhibaato aada iyo aada u weyn weeye cidnana aynu inkiri karin laakiin sababta iyo cidda mas-uuliyaddaas leh waa ciddii xamar ka soo abaabushay barnaamijkan sababtoo ah ciidan qaran waa ciidan qaran garbaari bay joogaan baardheer ay joogaan buur bay joogaan kismaayaan hal dhufay isku wada jiraan ciidamada daraawiisha jubbaland iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed dhubley bay wada joogaan dalkan xeer iyo sharci buu leeyahay annaga ciidankaanu hayna ciidan wuxuu ahaa uu farya dastuurka soomaaliya in la sameeyo oo ammaanka Waat.
gudaha dowlad goboleedyada ay leeyihiin muddo kow iyo toban sanana ah ka shaqaynaya deegaankan marka ciidankan la keenay deegaankan nabadda ahaa oo isteeshimadii iyo xarumihii dowladda iyo mas-uuliyiintii dowladda maxay ahayd ee maamul goboleedka ka shaqaynayay intaba afduubayo oo burburinaya institutionska qaranka cidda keentay unbaa mas-uuliyadda qaadan doonta laakiin annaga hadda doorka aanu leenahay waxaa weeyaan waa gartay cid kasta ha keento laakiin in dadkan aan la dhibaateynin la qaxinin la isku dilin wiilashan soomaaliyeed eedda cidda leh waa haddii ummadda soomaaliyeedna waa arkaysaa caalamkana waa arkaya adinka laftiina qayb ayaad ku yeelanaysaan ciidama haddii dhinacaad ka abaabusheen sidoo kaleetana dowladdii maadaama dowladdii dhexee dalka ay tahay al-shabaab ay la dagaalamayso gobolkiina degmo degmo u furan aysa jirno xataa tuulooyinka al-shabaab ay joogaan maxaad ku diidantihiin in ciidamo dowladeed ay yimaadaan gobolka maxay tahay saska ciidamada dowladda laga qabo si gaar haddaad iigu sheegto saare waa su-aal fiican horta aada iyo aad baan ugu xumahay in su-aasha soo kale dadka isweydiiyaan sababtoo ah annaga shabaab waa la dagaalamayna kow iyo toban sanaa la dagaalamayna toddobada degmo gobolkan annaga ka qabanay anigaan kula hadlayo saddex jeer baan ku dhaawacmay intaad guddiga la soo hadasho adigo naftaadi waraysato waad garanaysaa markaana ciidan qaran baanu ahayn maana ahayn jabhad maana ahayn ciidan maaragtay beeleedna maana ahayn dowladdan hadday timid haddii shabaab lala dagaalamayo ma degmooyinka xurtahaa oo ka bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ugu ammaanka badnaa miyuu shabaab joogaa aawi shabaab ciidanka garbaari laga soo qaaday ceelcadda iyo tuulo barwaaqa ayaa loo tababaray inay shabaabka wax ka qabtaan oo wakti la geliyay kan baaree laga soo qaadayna muumin dhowrrow iyo daar macalin baa la rabay inay ka dagaalgalaan oo shabaabka is hor fadhiyeen hadalkaasina waxa uu dambeeyey madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo u waramayay sahra cabdi axmed waraysiga qaybo kale oo jirana dhegeystayaal idaacadeheena dambe ayaad ku dhegeysan doontaan waxaa kale oo naga xasuusin ah inaanu isku daynay inaanu la xidhiidhno mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya si ay uga jawaabaan eedahaasi loo soo jeediyey balse ay noo suurtageli weynay halkani waa washington
tahay mar kale dhegaystayaal subax wanaagsan meertada soddon iyo saddexaad ee shirka madaxda dowladaha iyo dalalka ku mideysan midooda afrika ayaa maanta ka furmay magaalada adis ababa ee xarunta dalka ethoobiya kulankaasi oo socon doona maanta iyo beri ayaa waxaa looga arinsan doonaa dib u habeynta hay-adaha midooda afrika hirgelinta aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda xoojinta arrimaha nabadgelyada iyo sidoo kaleeto amniga dalalka midooda afrika iyo sidoo kale doorashada madaxweynaha cusub ee midooda afrika ee sanadka labada kun iyo labaatanka haddaba ma jiraan waxyaabo kulankaasi looga duwanaan karo shirarkii hore iyada oo sidoo kaleetana ay madax muddo dheer ka arrimeyn jirtay dalalka afrika ay saameyn ku leh ay meesha ka baxeen su-aalahaasiyo kuwo kale ayaa cabdixaafid cawil ismaaciil oo istuudiyaha ee la fadhiyo waxa uu weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeye siyaasadda caalamka ka faallooda kuna sugan magaalada helsinki ee dalka finland kolka shirkani ajendihiisa ugu muhiimsan waxa weeye oo africa inay yeelato istaraatiijiyada madax badan oo muhiimana way ka joogaan oo xogayaha united nationka jooga antonio guteres a jooga reer wasaaraha canada jooga justin trudy waxaa jooga reer wasaaraha norway baa jooga marka shirkan maadaama ay qaaradda yurubna isbedelkii britishka uuga baxay european unionna aanay fuud badan usoo dirin madaxweynaha maraykankana imbiijkii ku socday uu dhibaato badan iyo dowladda maraykanka uu qallaasi ka taagnaa chinana uu cudurro uu ka dilaacay waxaad moodaa shirkan markii hore inay madax badan la filayay gaar ahaan a u da laga filayey china laga filayey marka africa waxaa loo yaqaana qaaradda mustaqbalka marka africa rajo fiican bay leedahay dhexdeeda inay khayraadka ay hayso ee iyadu dhexdeeda iska iibsato waa tahay maxamed waxyaabaha kale shirkan lagu lafagurayo waxaa ka mid a dhinaca ammaanka waynu ognahay dhibaatooyinka ka jira dalalka harooyinka waaweyn sida congo koonfurta suudan libiya waa dalalkii waaweynaa reer galbeedka ayaa ku loolamaya oo kala saftay geeska africa istaraatiijiyadiisa ayaa lagu loolamayaa shiinaha maraykanka iyo ruushka oo iminka hadal haya etoobiyada xitaa lagu shirayo ayaan lagu adag ku taagnayn maxaad is leedahay madaxdan isugu timi adisababa way ka qaban karaan colaadahaasi ka aloosan qaaradda iyo loolamadaas marka hore qodobka ugu muhiimsan qaaradda africa waxa weeye bablationka qaaradda africa wuxuu usii kordhayaa si aan xad lahayn etoobiya waxay noqonaysaa boqol labaatan milyan masar waxay ku socotaa boqol milyan iyo mataqaanaa dhowr boqol oo kun kenya waxay ku socotaa intaasoo milyan sab saxaraha mataqaanaa wadahan wadamada maali senegal colaad baa ka socota ilaa nigeria oo ah teroristaha ah east africa waxaa laga baqayaa colaadaha conflictga mataqaana ethnic ku samaysan dooda wadiga niil china oo mataqaana gacanta ku haya africa inteeda badan khayraadka yimaada marka shirkan waxaa laga filayaa bal africa hadda inay waada og tahay inay inuu ingiriisku diyaariyey shir ile african investment marka hadda shirkan waxaa laga filayaa inay africa iyadu la timaado maadaama ay tahay qaarada ugu shaqa la-aanta badan dhalinyarada oo waxbarashada hayga jaamacada kasoo baxay inay africa iyadu la timaado barnaamij siyaasadeed oo africa hogaaminayso taasaa laga filaya iyada oo ah blue of economic for africa waayahay markaad eegto markaa caqabadaha waaweyn ee africa ka jira barnaamijkaas ma isleedahay way ku guulaysan doonaan madaxda africa haddii africa hesho fursad qalabka dibudhiska qaaradda africa oo hesho marino wanaagsan hadda airboortka labada etoobiya dhisaysaa marino tareeno wanaagsan dekado wanaagsan in africa mataqaanaa iyada loo soo raro marketinka badan oo ah ee africa ay u guurto warshado waa suurtagal africa haddii lagu sii wado in khayraadkooda la boobo oo hadda colaada natural resourceka waa la boobaya nigeria way ogtahay oo wadankii shidaalka waa laga boobaya oo libya la boobaya oo maclinta conga la boobaya oo kalluunka soomaaliya la boobaya marka haddii africa mentalitigii hore loogu waday oo shirkadaha waaweyn iyo dawladaha waaweyn ay ku wadeen haddii lagu sii wado africa marna kasoo kici mayso meeshii lixdankii looga waa tahay africa dhibaatadaasi waad aragtaa ayaa tidhi in la boobayo khayraadkeedii shidaal iyo kalluunku doonaba ha noqde madaxda afrikaanku diyaar ma u yihiin marka inay arrintaas wax ka qabtaan ma u bislaadeen ayaad isleedahay haweeye africa way kala guurtay africa hadda west africa waa u diyaar isbedelo fiican oo dimuqraadiyad bay sameeyeen west africa waxaad moodaa horumar fiican bay sameyen dooda siyaasadd waxay ka taagantahay east africa in regiimka marka ethoopia laga reebo ee madaxda east africa joogta gaar ahaan ama aan idhaahno madaxweynaha jooga ee wadanka layihahdo uganda oo kale ama aan idhaahno eritrea aan idhaahno ama aan idhaahno jabuuti isbedela looga baahan yahay iyo meelo badan africa kamid ah doorashooyin baa kusoo fooleen wadanka nigeria marka africa laba qodob hadday samayso oo ah inay electionada si daacada loo sameeyo iyo in la dagaalamo musuq maasuq labadaas africa laga sugayaa taas keliya iyana investment ku imanaysaa deganaansho siyaas ku imanaysaa shaqa abuur ku imanaya inta uu corruptionku africa ay uga jirto caalamka meelaha ugu hooseeya way adag tahay africa inay isbedel dhaqaale samayso taasi waxay keenaysaa wax walba dee corruption ba africa galeen maxamedow saboolnimo baahsan ayaa africa ka jirta waa dalal qani ah haddana baahidu la daris tahay madaxda africa badankooda shacabkooda waxay kaga cawdaan in aan hankoodu xoola ururis iyo qabyaalad aanu dhaafin isbedel ma la filan karaa ayaad iminka isleedahay markaad eegto caalamku halka uu marayo adoo soo koobaya waxa weeye africa isbedelkeedu haddaba wuu fiican yahay dhibaatada jirta waxa weeye adduunku wuxuu u gooray waxaa layahay digital africa inta email isticmaasha way yar inta mobile telephone haysta way yar inta koronto haysta way yar inta biyo nadiif haysta way yar inta transportationka iyo wadooyinka africa dhex maraa oo marinada wadooyinka dadku ay maraan way yar yihiin ee qalabka webiyada iyo biy badaha africa mara isticmaalka mataqaanaa doomaha ma haystaan hawada waan garan kartaa marka isbedelka africa wuxuu ku iman karaa deganaansho siyaasadeed iyo waxa la wada leeyahay oo lagala dagaalamo musuq maasuqa
maxamed caalin oo ka faallooda siyaasadda caalamka kuna sugan helsinki ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay cabdixaafid cawil ismaaciil
waxaa ku sugnaa magaaladan washington maxamed cumar oo la shaqeeya laanta gaadiidka dadweynaha ee gobolka minnesota isagoo ka qayb galay shir looga hadlayey dhaqaalaha gobolkaasi maxamed cumar waxa uu intii uu ku sugnaa washington uu la kulmay xubno ka mid ah aqalada koongareeska iyo sanadka maraykanka oo ay ka hadleen arrimaha gobolka sidoo kale waxa uu maxamed haddaba nagu soo booqday stuudioga v o eda magaalada washington sahra cabdi axmed ayaanu u waramay
waa mahadsan tahay saaro cabdi bahda v o eda aniga waxaan u imi anigoo ka qayb ka ah jaamacadda minnesota program sanad socda oo la yidhaahdo leadership development program ama kobcinta waaye aragnimada dadka madaxda noqonaya ama madaxda ah intaan washington d c joognayna waxaan la kulannay dad badan oo ay ka mid yihiin senataro ama congresso supreme courtka pentagonka ama meesha wasaaradda gaashaandhiga maraykanka looga taliyo iyo maanta ugu dambeysay oo waxaa la kulmaynay dad oo foreign relationska iyo wariyayaasha dalka maraykanka waa tahay dadka qaabilsan ama wasaaradda arrimaha dibadda ee dhinacyada aad ka aragteen saraakiisha maxay ahaayeen waxyaabahaad kala hadasheen aad iyo aad waxaa loo hadalhayey isbeddelkan ku yimid ganacsiga maraykanka uu la leeyahay mexico iyo canada oo hore loo dhihi jiray naafta haddana la bedelay oo u s m c a la yidhaahdo taas saameynta ay ku leedahay gobolka minnesota guud ahaan dalka maraykanka taasaa ugu xiise badnayd iyo dadkii ila socday maadaama gobolka minnesora a ka wada nimid maxaa waaye saameynta ugu weyn ay ku yeelan karto waata beeralayda oo kaleeto ee dhaqaalahooda uu soo kobcayo ee gobolka minnesorat ka timid n caqabadaha ama dhibaatooyinka ay kala kulmi karaan nafta beddelka lagu sameeyey maxay tahay run ahaantii dadka soomaalida ah ee jooga gobolka minnesora guud ahaan gaar ahaan minneapolis iyo twin cityga waxaa laga yaabaa inaysan beeraley ahayn laakiin maadaama gobolka waxa ugu weyn uu soo saaro ay ka mid yihiin dhaqaalihiisa ee beero saameyn aad iyo aad u weyn ayay ku yeelanaysaa maxaa yeelay ka soo qaad minnesora waxyaabaha laga beerto waxaa ka mid ah galeyda waxyaabaha lamid a marka ganacsiga ugu weynna wuxuu la maraa canada iyo dalka china maadaama china hadda maraykanku ay rabaan inay iyagana bedelaan heshiiska hore ay la lahaayeen waxay u keenaysaa faa'iido badan baa la rajeynayaa laakiin tan hadda u s m c a ga wuxuu ku saameyn badan ku yeelanayaa dadka abuurta galeyda iyo masagada iyo waxyaabaha lamida oo la ganacsada dalka canada waa tahay gobolka minnesora oo ah gobol soomaalida ay ku badan tahay jaamacadda minnesora university waxaad u qaabilsan tahay waaxda horumarinta hogaanka dadka micnaha ama hogaaminta qabanaya mustaqbalka bal marka waxaad iiga warantaa macluumaad arurintaad sameyseen soomaalida gobolka xaggee kaga jiraan hogaaminta amaba sidee ayay bulshada soomaalida halkaas ku dhaqan ugu xubsiibanayaan inay waddanka wax ka noqdaan camal run ahaantii waa su-aal aad iyo aad xiise u leh maxaa yeelay shan sano ka hor brograamka hadda aniga ku jiro waxaa ku jirtay ilhaan cumar oo hadda ah iyada congress woman oo aqalka hoose ee baarlamanka maraykanka ka mid ah waxay ku tusaysaa dadka soomaalida inay u bisil yihiin isbedelo ayaa ku socda dadka soomaalidana waa dad aad iyo aad u firfircoon oo qayb kasta oo ka mid ah maamulka gobolka iyo meelaha ay kaga jiraan ee kor usii kacayso aniga hadda haddaa aniga maxamed ahaan iska hadlo waxaa ahay xisaabiyaha guud hay-adda gobolka u qaabilsan transportationka iyo transit metro transitka waxa loo yaqaano twin cityga iyo areada nawaaxiga ku hareereysan marka dadka soomaalida ah run ahaantii aad iyo aad muddo toban labaatan sano ama soddon sano ka hor maymaba joogin baa dhihi kartaa gobolka minnesora haddana meelo sarsare ayay uga jiraan dhinaca dhaqaalaha marka waxaa jirta in dhowaantan madaxweyne donald trump uu ka dhawaajiyey dadka qaato ceerta hadday noqoto kii guri ku jira hadday noqoto kii cuntooyin dowladda ka hela hadba qof qofka suu ugu tiirsan yahayba dowladda inay adkaanayso dhalashada wadankan inay qaataan gaar ahaan ku haysta kaarka deganaanshaha wadankan marka wadan gobolkaasi minnesorana wuxuu ka mid yahay meelaha soomaalida ugu badan ay degan yihiin oo dhaqaalaha soo gala qaarkood ay tahay ceerta ay qaataan marka saameynta arrintaasi ay yeelanayso xataa haddaad wax nooga sheegto
waa nasiib daro madaxweynahan maraykanka donald trump wuxuu jecel yahay inuu iska hor keeno qowmiyadaha kala duwan ee dalka maraykanka ku dhaqan gaar ahaan uu farkufiiq iyo handadaad badan ku suubiyaa dadka soomaalida dadka muslimiinta waa nasiib daro laakiin waxa saameyn hadda way ku yeelanaysaa because sharcigii waa la bedelayaa baa la yidri maxkamadana mar dhoweyta way u ogolaatay sharciga cusub ay soo saara inay hirgeliyaan inkastoo dood iyo wax badan laga qabo wayna saameynaysaa dadka soomaalida ka soo qaad qofka greenkar haysto inuu helo dhalashada maraykanka ama dadka raba inay greenkarka qaataan waxaa kula talin lahaa qof kastoo shaksiyadiisa saameyn ku leedahay noloshiisa inuu fadlan la tiigsado looyaradooda si gaar ah inay u waaniyaan
maxamed cumar oo la shaqeeya laanta gaadiidka ee magaalada si ayuu ahaa sahre cabdi axmed ayuu u warramay
waa hagaag mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal magaalada burco ee gobolka togdheerna waxaa koox gabdha ah ay ka aas-aaseen naadi kubadeed oo magaciisa la yidhaahdo kooxda kubadda cagta ee gabdhaha ee burco ee loo soo gaabiyay magaciisa b l g kooxdan oo ka kooban shan iyo labaatan gabdhood ayaa waxa ay dadaal ugu jiraan sidii ay u tayeen lahaayeen cayaarta kubadda cagta ee gabdhaha aasiya cabdikariim axmed waa gabdhahaasi gabar ka mida waxayna cabdixaafid cawil ismaaciil uga warantay kooxda kubadda cagta ee b l g iyo sidoo kale dadaalka ay wadaan wakhtigan walaal kooxda waxaan u aasaasnay baahiyo badan oo awgeed oo ah inaanu hablaha kusoo saarno gobolka ciyaartooy gobolka ka tirsan ama gobolka ha u ciyaaraan ama tiimam kale oo magaalada ka baxsan ha ciyaaraan walaal tiimkan wuxuu ka kooban yahay shan iyo toban hablo shan iyo labaatan hablood aasiya ma ka diiwaan gashan tihiin wasaaradda cayaaraha somalilan walaal wasaarada ciyaaraha somalilan qeybta u qaabilsan magaalada burco waxay ammaankeeday damaanad qaadeen waana muturna warqada ammaankayna siiyeen laakiinse wasaaradda guud ahaaneed wax agaboode ama si gaar aha aan uga diiwaan gashanahay ma jirto ama qalab iyo waxayna soo gaarsiiyaan toona waa tahay marka agabka cayaaraha ayaa idinka caawiya walaal agabka ciyaaraha cidnaga caawisa ma jirto annaga baxdeeda ayaa iska caawinoo isku dayna in iska ururina laadeen Eh, marka aasiya kooxdiinu yaa la cayaartaan eh, xaggaad ku tababarataan sidee u tababarataan walaal waxaan la ciyaarnaa kooxo gobolada kale sida em, caasimadda hargeysa boorame burco dhexdeeda laftigeeda waxaana mu tababaranaa walaal waxaan ka ciyaarnaa horta meel gooniya aanu ka ciyaarno annagu aanu leenahay ma jirto garoomada le magaalada ka dhisan ee la kiraystaan hal saac ama em, laba saac kiraysanaa markaas kuwaas ayaan ku ciyaarnaa kuma dadaalna inaan hal saacna tababarka ka dhigano hal saacna kooxda gudaheeda intaan kala qaybino aan ciyaarno waxaad tiri garoomada magaalada ku yaalla gaarka loo leeyahay ayaad kiraysataan lacagta marka ma idinkaa iska bixiya mise dee dowladda hoose magaalada ayaa idinka bixiso waa la idinka caawiya mayo walaal annaga ayaa isku qarna wixii qarash kooxda ku baxa hadday garoon tahay iyo hadday tahay dharba magaalada waxaa ku yaalla garoono ay leedahay oo ay dowladdu maamusho kuwa maxaa uga cayaari weydeen haahil walaal taa ilaa hadda wasaaradin bay ku xiranta haddii wasaaradda aynoo ogolaato inaynu geysaanu ka ciyaarno waa meesheeda marka ma diid maa jirta miyaa may diidna ma jirto laakiin wasaaradii maadaama ilaa hadda wasaaradii sare aanan ka haysan dee wax ogolaasho warqadiyeyna ama inay garoomada noogu ogolaanayso gobolka ku yaalan inta badan eh, aasiyaay eh, gabdhaha muslimiinta ah lama soo dhoweeyo inay dee kubad cayaaraan marka ama meel idin gaara ayaad ku cayaartaan cayaartiina se wiilasha iyo gabdhuhu ma daawadaano ma isugu yimaadaan walaal horta ciyaarteeda waxaa ka mamnuuca waxa la yidhaahdo wiilaal hablowa sawiraan hablaha laftigooda daawanaya waxaa ka mamnuuca moodalo inay nagu sawiraan ama naga duubaan hablaha keliya kuukaasiyo garoonkana hoosta ayaanu kasoo xirinaa wax wiili noomu soo galo marka eh, ka gabdha ahaan inaad kubad cayaartaan aad keligiin tihiin eh, sidaad dareentaan marka walaal waxaan qof walba uu ka hamiyayaa mustaqbal iyo raju ka doonayaa wax farxad aada iyo aada u weyn aniga diinteediina haysanaa gabigeydii iyo waxaanu ku riyoonayna inaan hirgelin ma ku tala jirtaanoo ma isleedihiin marka markaad cayaartiina ama een, kooxdaada cayaartooda eegta inay koob magaalada burco gabdhuhu usoo hoyn doonaan aada iyo aada boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol
aasiya cabdikariin axmed oo cabdixaafid cawil ismaaciil u waramaysay islamarkaasina ah guddoomiyaha amaba madaxa kooxdaasi gabdhaha kubadda cagta ee magaalada burco ee b l g guud ahaanna waraysigaasi ayaa idaacaddeeni u dambeeyey balse dhegihiin aan uga sii tagno heeskii jaceylka maxaan baxnaanshe iyo fanaanada kaltuun xasan bacaado
jacaylka maxaan baxanaashay maxaan ka ilaashay bayda maxaan ballantii adkeeyey jacaylka maxaan baxanaashay maxaan ka ilaashay bayda maxaan ballantii adkeeyey markaad iga baada waayo intaan araga ubaaday maxaan baxsaan oo ku raadshay maxaan baafiyey warka markaad iga baaday waayo